bismi illaahi raxmaani raxiim ramadaanul kariim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo radio jawhar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ka mid yihiin siciid dani iyo sheekh shariif sheekh axmed oo shirweyne looga hadlayo natiijo la-aanta shirkii fashilmay iyo dastuurka oo muqdisho ka furmay nin ku eedeysan qarax ka dhacay xudur oo gacanta lagu dhigay dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu turkiga sare u qaadayo awoodaha ciidamada dowladda al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen bannaanka magaalada baydhabo qodobadaasi wixii nagu soo kordhayaa war ku dhagaysan doontaan hadduu ay beenoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
waa habeenimo jimcaha sabdana ay soo galayso taariikhdana ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo labaatan intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo radio jawhar idin hayo kuwada ugu doorka run haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan siyaasiyiinta mucaaradka madasha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho waxaa ugu furmay shir ay kaga soo horjeedaan dastuurka la dhammaystirayo iyo shirkii fashilmay ee u dhexeeyey madaxweynaha iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda ugu horeyn furitaanka shirkan ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin kala duwan oo ka mid ah golaha mustaqbalka uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo shirka khudbad ka jeediyey ayaa sheegay inuu shirweynahan go-aan ku qaadanayo ay qabanayaan shan iyo tobanka bisha afaraad xasan sheikh waa la hadalnay balse ilaa iyo hadda waxba noogama muuqdaan laakiin dalkan waa la wada badbaadinayaa ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed goluhuna wuxuu qaatay haddii madaxweynuhu imaashadii loo yimid iyo wadahadalkii loo yimid wax ku qaada waayo tilaabta xigta inay noqoto shirweyne in la qabto shirweynahaas waxaa lagu ballamay bisha abril tobankeeda ayuu noqon doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kaasaan wada sugaynaa meesha ay ka dhacaysana waa laysu soo sheegi doonaa madaxweynuhu dastuur ma sameeyo dastuur hay-adda samaysa waxaa ugu horeysa baarlamaanka labadiisa aqal waxaana la rabaa inay xur u ahaadaan ay xur ka ahaadaan barasharka iyo faragelinta laga bilaabo madaxweyneha ilaa golaha wasiirada ay la tashadaan hay-adaha loogu talagala inay la tashadaan ay ka mid yihiin dadweynaha waxgaradka soomaalida maxaa loo yeelaa waxaas dastuurku wuxuu ilaalinayaa masaalix kale oo duwan ee ummaddu ay leedahay gaar ahaan dadka aan hadli karin dadka aan qayli karin dadka aan awoodda lahayn haddii marka uu noqdo meel ay ku dagaalamaan ay qodobadooda ku darsadaan dadka awoodda leh oo madaxdu ay samayso sax ma noqonayo wuxuu ilaaliyaa masaalix kala duwan oo ummaddu ay leedahay sidaas darteed ayaa waxaan rabaa horta doodaas inaan dadka uga qanciyo haddii taariikh aan loo laabtana hal eray oo aan ku leha haddii laga soo helo anaa beenlow ah waa la ansixiyey kaliya aniga waxa isaaray waxay ahayd facilitation kaasaan sameeyey dadka gacanta ku haaya guddiyadii dastuurka nin waa dhintay allahu naxariisto brosfer jawaari u ahay ninka kale waxau ahay madoobe nuunow raxmatullahi caleyh waa dhintay iyo guddiyadii ka shaqeynaa waa joogaan ama baarlamaan ha ku jireen ama bannaanka ha ka ahaadaano fasilitationka ay u baahnaayeen bisaa la siinaya wax kale ma jirin taas waa ka gudubnay dastuurka hadduu yahay dastuur umadeed koox loo doortay ee loo idmaday shaqo kale inay intay shaqadoodii dayacaan ay dastuurkaan beddelana ay yidhaahdaan ay howl ka dhigtaan arrintaas waa dembi dastuurka dembiyay ku tahay gafay ku tahay ummaddana dhibaatay ku tahay ummaddan ummad ka soo baxaysa dagaallo sokeeyo waayo waxaa laga shaqaynaya waa kalsooni dhis waxaa laga shaqaynaya ummaddu inay is-aaminto wax kastoo ummaddu isku haysay marka laga heshiiyana qodobaa ka soo baxa ama labaa ka soo baxda dastuurkaa lagu daraa sidaas darteed aan la ogolayn in fulintu ay gacan ku yeeshaan gaar ahaan sharci bedelida bedelista taas waxaan u malaynaa inay wada caddahay see u difaacaynaa marka difaaca hadda maanta inaan isu nimaado oo horta dastuurkii in la boobay ee caddaato oo aan heshiis ku dhaha inaan difaacno horta waa hal step meelo badanaa looga soo hadlay laakiin maanta waxaan isugu nimaday inaan difaacno dastuurka waxaan u malaynaa waa maalintii ugu horreysay waa stebka koowaad wasiir fargeyto wuxuu leeyahay dastuurada ha la yidhaahdo oo dastuurka keliya yaan la dhihin waa dood meesha soo geli karta laakiin kan haddaan difaacno kuwa kalena waa difaacna sidaasay nala taha annaga soomaaliyey wixii la soo maray oo ama la dhihi karo wax wanaagsan ay ahaayeen ama wax xumaan hay ahaayeen la dhihi karay waxaa asal ka ah maanta meesha aan joogno talada gacanteenna inaysan ka bixin talada dowladnimada laga soo bilaabo laba kun iyo labaatan ilaa hadda waxaa socday dowlad dhis dowlad dhiskaas waxaa asal u ahay wadahadal iyo isqancin halkaana lagu soo gaaray waa boodaynaa waa duulaynaa doorasho toosaan samaynaynaa dalkaanu ma geliyo dalkaanu wuxuu galaa meesha oo u socda inuu nabad iyo wadahadal iyo is-ixtiraam iyo is-dhegeysi inuu ku tago sababta madaxweynaha anuga ra'yi duwanah oo aan la u laanahay jooji waxa aa wado oo xataa dastuurka intaa u kaadsatid doorasho aan ka wada hadalno oo doorasho aan ka heshiino waxaan rabnaa wixii la soo qabtay oo dad kala duwan soo qabteen oo dadkii qaar ay noolyihiin qaar ay dhinteen inaysan fudaed nagu dhaafin madaxweynaha waxaan wada ognahay asaga iyo xukuumaddiisa wakhtigoodu waa dhammaaday sida caadigaa ee la wada og yahay xukuumad iyo baarlamaan wakhtigiisa dhammaaday dastuur ma bedelo shaqo kuma leh wakhtigooda waa soo dhammaaday waxaa la rabaa inay iska dhigaan hal shay aa noo hadhay halkaas shay waxbaa doorasho sidii lagu aadi lahay waxaan u malaynaha inaan wada ognahay xilligii hore dastuurkii la sameeyey ee lixdankii la sameeyey lix bilood markay ka dhiman tahay baarlamaanka madaxweynaha waxaa la faray inuu kala diro si ay doorasho u aadaan marka haddiiba run laga hadlaha waxay ahaaday lix bil ka hor in loo dilo darka doorasho oo la yidhaahdo doorashadii hala soo qabto waxaan rabaa inaan usoo laabto waxaa la yidhaha haanta qaybta kore ay cadowga tahay jiriddeeda laisma warsado soo ma ahayn dastuurka doorashada la sheegaya xamar aan ku aragnay maxaan ku aragnay waxaan ku aragnay isqoristii horta xooga aniga waxaa yacni laygu ribood gareeyey wiil aan qaraabana oo iska shaqaysto oo dadka wax dhisa ah waxau dhaha shaqaaleyga saddex joora la afduubay oo la leeyaha waa laydin qoraya war waa la diiwaan geliyey dadkan shaqadooda ha ka joojina ka leexda maya aniga waxaa layga dadaa layga tirsanaya waxaa ka mid ah in meesha ay joogaan loogu yimaado oo lagu diiwaan geliyo waxaa ka mid ah in la kaxeeyo meel kale la geeyo arrintaas arrin dastuur qabata arrin doorasho qabata ma aha waxa aan wada ognahay oo magaaladaas muqdisho ka dhacayaa laga soo sameynaa gobollada taasaa doorasho ah taas ogolaada ma ogolaa karno doorashadii halkan lagu yimiday ee dowladda lagu soo dhisaayey ayadiina waa lagu heshii karaa mid ka fiicanna waa lagu heshii karaa warkaas sooma cadda ayadiina waa lagu heshii karaa mid ka fiicanna waa lagu heshii karaa sideedana nin aan heshiinna ku yidhi xalow rabaa soo maah ninka kulamaya aniga iisoo raac oo miiska waxa iisoo sa wixii iisaa waxa saaran qaado xal ma rabo marka waxay ila tahay dastuurkaas difaaciisa waa waajibna saaran dhanka kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nin iska qoslaya haddii aad arrimo masiiri ah kala hadlayso annaga shalay ayaa u dambaysay waxaan u dirnay jiifhoosaad sidii ay uga soo tala bixin lahaayeen wadahadallada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda waa kan madaxweynaha puntland oo arrimahaasi ka hadlaya adlajiagu waa gara way horta si loola hadlo arrin arrintaas arrin arrin yaabla wey runti arrintaasa xal u baahan sheekh shariif iyo cabdiqaadir cusuble shalay waxay yidhaahdeen war wax kasta ku duunaya bal hoos baa ugu dhigaynaayo waa la soo tulnima hadlayna waxba waa ka soo naafsacadaan waaye tani waxay ila tahay horta hadal damoo loogu tagaa layska daayo wakti buu dhuminayaa hadalka waxaa wax ku qaata qofku hadduu ku talagalo horta inuu waxa kan sameeyo si kaloo looga joojiye maahane de waaba ku talagalay marka qofku wuxuusan aqoon baa laga waaniyaa ama wax si khaldan ugu galo laakiin niyaddu ay fiican tahay laakiin waxa bareerka ah maanta dhan haddaad ka hadlaysid si wax looga qabto oo adagta buurtaas madaxweyne xasan un baa naga xigay dadka kale waktiha ku dhuminin horta isagiina waa ninka aan sheegay
talay u baahan tahay marka taladay u baahan tahay waxa weeye golaha mustaqbalkana sida la sheegay wuxuu leeyahay qorshihiisa uu qeyb uga qaadanayo inuu dadaaladaas uu qeybtiisa qaato weliba hogaaminteeda uu qaato intii karaarkiisa ah idinkana waxaan iga rajaynayaa oo ugu horeeyaan xildhibaanada labada aqal iyo inta kaleo siyaasiyiinta ah inaynu la nimaano qorshe aan bulshada soomaaliyeed la hortagno oo nidhaahno war waxaan kow laba saddex baynu qabanayno waxaynu u baahannaha horta isteediyada haaningumbe ka tolataa baa la yidhaahdaa soomaaliya waa laba heer dowladda federaalka intaan la gaarin heerka koowaad oo ah heerarka stateka baa sharcigii ka maqan yahay kan dhowr bilood baa u haray iyo afartan iyo shan iyo waaba wax kale horta taas aan go-aan ka wada qaadano ha la yidhaahdo doorashadii ha gasho sida sharciga iyo dastuurka ku yahayna ha ku gasho beerlaxawsiga qof iyo codka ah wayd garanaysaan hadda inaan ku celiyey ma rabo mowqifka uu ka qaatay markii puntland samaynayseen waad garanaysaan baan umalaynaya guddigii galmudug ee xalimyar ay hogaaminaysay wuxuu ka yeelo waad garanaysaan baan umalaynaya marka horta halkaa uma socdo hadduu u socdona hadda maba ahaba oo dee laba bilood baa u haray aniga waxay ila tahay go-aanka aan qaadanno dalkan aan doorasho gelinno suuragal ah oo heshiis lagu yahay doorashooyinku waxay soo ururiyaan nidaamka dib u heshiisiinta ayay muftaax u yihiin oo haddii doorasho la galo rajaa la fishaa ilaahayna waxaan ka baryayaa rajadii ayaantii hore kale mid ah yaynaysan noqon oo xasan oo kaleeto ummaddaan ugu soo noqon ilahay dadiisa waxaan rajaynaynaa dad dadkaan u danqanaya inuu ilaahay u idmo sidan waa dhibtoodeen dadka horta runtii hadda annaga waxaa ceeb nagu ah waxaan sheegnaa baan garan la'anaa runtii ma maba la hadli karna bulshadii haddii maalin walba hebel baa musharax iyo kan iyo dadkiina sidaa loola dhaqmayo wallaahi in dowladnimada la nacaaba halis loo yahayba ninna nin hadda xoog gaara kumal oo nin walba waa iska noolaan jiray halka ayaan la isku celinin oo qof walba danihiisa ka shaqaysan ama degaan ha ahaato ama dan kale ha ahaato dad heerkaas yaan la gaarin waxa kan wax adag baa laga soo maray dad badan baa wakti ku baxshay dhideed ku baxshay dhaqaalo ku baxshay maaragtay energy badan ku bixiyey dhowr qof oo dana leh yaanan looga xishoon halna waa inaga digaya qabyaalad araggaasi noo yeeshay wakti haysaga dhuminina nin jeclaysina wakti haysaga dhuminina xoolaa laysiiyeyna wakti haysaga dhuminina xooluhu haddii dalkan burbur ka dhaco xooluhu maxay tarayaan markii burburku dalka ka dhacay soo daarihiisay u ekaayeen maynanu arag warshadihiisay noqdeen soo lama arag dowladnimadiisay noqdeen soo lama arag sharciga ha la ilaaliyo dastuurkuna waa kow dastuur ka socda dowladda federaalka labadeeda aqal ma jiro puntland qeyb kama aha jubbaland hadda qeyb kama aha isteedyada kalena qeyb kama aha laakiin duruuf baa ku haysa anigu aan fahmayo duruuftaas dadkiinaa ka saari kara dadka isteedyadaa ka soo jeeda ayay halka u badan yihiin dadka maanta jooga war dadkiina iyo madaxdiina garab istaago dhiiri geliya oo runta u sheega oo xaqiiqada ku garab siiya waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis bisha rabadaan darteed ilaahay inuu ummaddan dhibka haysta uu ka saaro abaaraha uu ilaahay uu ka khafiifiyo dowladnimada ilaahay inuu u xoojiyo midnimadooda inuu xoojiyo xasadka iyo xiqdiga iyo waxa dhexdooda ku jiran ilaahay unu ka saaro runtii dhibaato adag baa bulshadaan haysata waxaynu u baahan nahay innaganu inu iscafinno ummaddan inaan u duceyno si hagaagsanna aan u hogaamino xaaladda dalka meesha uu marayo runtii dhayalsi ma leh ma raba inaa intaa ka badan inaan si idhaahdo waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah
nin ku eedeysan qarax ka dhacay magaalada xudur ayaa gacanta lagu dhigay xasan xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya laamaha ammaanka ee magaalada xudur waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen nin lagu tuunsan yahay inuu ka dambeeyey qarax xalay ka dhacay goob ay ku tababartaan askarta saraakiisha ammaanka ayaa tilmaamay in ninkan oo la sheegay inuu gacanta ka go-an yahay isaga aasay walxaha qarxa ee goobta lagu diyaariyey wararka la helay ayaa sidoo kale sheegaya in qaraxaasi uusan sababin wax khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah lamaha ammaanka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheeraada oo la xidhiira dhacdan inta badan deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa ka dhaca qaraxyo al-shabaab ay ku aaseen fadhiisimaha ciidanka ay halkaasi ku leeyihiin dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay turkiga uu sare u qaaday awoodaha ciidamada dowladda sumeeye daahir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in taageerada militari ee dowladda turkiga ay isbedel weyn ku sameysay furimaha dagaalka iyadoo u sahashay ciidanka xooga dalka inay guulo wax ku ool ah ka gaaraan howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo waraysi gaar ah siiyey mid ka mid ah wargeysyada kasoo baxa dalka turkiga ayaa cadeeyey in taageerada joogtada ah ee ankara ay horseeday in ciidamada dowladda ay la wareegaan deegaano hor leh islamarkaana ay qaarijiyaan horjoogayaal sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab joogitaanka militari ee turkiga ee soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey si xowli ah u kordhayay arintaas oo salka ku haysa heshiiskii difaaca iyo dhaqaalaha ee labada dal ay kala saxiixdeen horaantii sanadkii labakunafarylabaatankii sida ay xaqiijinayaan ilawaradyo dhanka amniga ah dabayaaqadii bishii janaayo waxaa magaalada muqdisho laga dejiyey diyaaradaha dagaalka ee f lix iyo toban kuwaas oo ay wadaan duuliyayaal ka tirsan ciidamada cirka turkiga sidoo kale dekada weyn ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan laga soo dejiyey taangiyo casri ah oo turkiga uu leeyahay inkastoo wasaaradda gaashaandhigga turkiga ay arintani ku tilmaantay mid lagu xoojinayo la dagaalanka kooxaha argagixisada loogu yeero iyo tayeenta ciidamada gaarka ah ee gorgor ee lagu tababaro xerada turkisom falanqeeyayaasha amniga ayaa aaminsan in daabulidani ay sidoo kale la xiriirto ilaalinta maalgashiga tamareed ee ankara ee badda soomaaliya al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen bannaanka magaalada baydhabo cabdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararkan ka helayno deegaanka burjeed oo dhaca bannaanka magaalada baydhabo ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku soo warmayaan in halkaa saacadii lasoo dhaafay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar xoogan ay ku akeeyeen saldhig ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed halkaasi ku leeyihiin weerarkaasi ayaan waxaa lagu soo waramayaa inuu xigay dagaal toosa u dhex maray ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda iskaashanaya sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka halkaa ku qaaday dagaal saacado socda ayaa waxaa la sheegay in laisku adeegsaday hubka noocyiisa kala duwan ciidoona khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac dagaalkaas uu ka dhashaya inkastoo si rasmi aan loo xaqiijin karin tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalkaas uu sababay u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo isku dhacay dagaalamayaasha al-shabaaba saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in halkaas ay jab xoogan ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigga deegaanka burjeeda ee gobolka abaya waxayna sheegeen in tiro gaaraysa ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab halkaasi ay kaga dileen tiro intaa ka badan ay dhaawaceen sidii saraakiisha sheegeenna dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab oo ka hadla dagaalkaas ayaa dhankooda waxay sheegeen in halkaas ay ku dileen askar badan sidoo kalena ay gaadiid ay lahaayeen ciidanka ay gubeen sida ay hadalku dhigeen balse si rasma looma xaqiijin karo sheegashada dagaalamayaasha al-shabaaba al-shabaab ayaa inta badan waxay weerar ku akeeyaan saldhigyada ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobollada dalka iyadoona saacadihii lasoo dhaafay duqeymo xoogan kooxda al-shabaab lagu beegsaday ka oo ka dhacay gobolka jiraan deegaana hoos yimaada dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka go-an tahay soo afjaridda maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyadoona taageero xoogan ay ka heshay saaxiibada caalamka warkii habeennimaad dhegaystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga intaa